بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaynu ku soo jiray qaacidadii koobaad ee ka mid ahayd qawaacidu sifaat اllahi caza wajal oo ahayd sifaat اllahi tacaala kuluhaa sifaatu kamaalin laa naqsa fiiha biwajhin min alwujuh in ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisu ay yihiin dhammaantood sifaatu kamaal wanaag iyo dhammaystiran iyo ammaanun tusinaya oo nuqsaan iyo ceeb lahayn sinaba si walba haddii loo eego waa kamaal mutlaq ah waxaynu soo maray kamaalka sifaadkae mutlaqa ah in kitaabka alla uu tusinaayo caqliga caafimaadka qabe saliimkiina uu tusinaayo fidrada saliimka ee qofka ku beerane uu ku dhashaana ay tusinayso waxa uu sheekhu markaa halkan ku tilmaamayaa sifaadkii haddaba naqsiga ahaa sifaadkii saddex un bay noqonayaan oo yacni sifaatu kamaal wax kamaal un leh oo kamaalka dee ilaahay waa loo sugayaa wixii nuqsaan ana ilaahay waa laga nasahayaa wixii aqaybsamaya ee yakuunu naqsan fii xaalin wa kamaalan fii xaal kuwa qaybsamaya ee marna sifatu kamaal noqda marna sifatu nuqsaanna dee xaaladda nuqsaantana ilaahay waa laga nasahayaa xaalatulkamaalkana waa loo sugayaa marka intaasuu soo wadaa sheekhu raximah اllah qaala almualifu raximah اllah waidaa kaanat isifatu sifadu haddii ay ahaato naqsan nuqsaan nuqsaantaasoo laa kamaala wax dhammaystiran iyo ammaanihi fiihaa dhexdeeda aanay ku sugnayn sifadu hadday nuqsaaniya iinuun tahay oo wax kamaal iyo ammaan aanay lahayn fa hiya sifadaasi mumtanicatun mamnuuc bay ka tahay fii xaqi illaah ilaahay xaqiisa tacaalaa koreeyi kalmowti sida dhimashadii waljahli iyo jaahilnimadii wanisyaani iyo ilowgii waalcajsi iyo taagdaradii waalcamaa iyo indhala-aantii waasamami iyo dhegala-aantii wa naxwihaa iyo wixii lamid ee sifaatu naqsigii ah sheekhu waxa uu tilmaamay sifaadkan nuqsaanta tusinaaya een kamaalka lahayn ilaahay waa laga nasahayaa subxaanahu wa tacaala oo rabbi waa ka hufan yihi sida amhiladaas u sheegay waayo waa liqowlihi tacaalaa hadalku allah yidhi koreeye watawakal cala alxayi aladii laa yamuut allah wuxuu yidhi watawakal tala saara nebi allow cala alxayi allaha nool ee xayiga ah rabbigaa tala saaroo arrinkaaga u dhiibo alladii allaha xayigee nooloo laa yamuutu aan weligii dhimanayn rabbiga nool ee aan dhimanayn taladaada u dhiibo tawakulka sharcigiina dee waa alictimaadu cala allahi maca alakhdi biاlasbaab inaad arrinkaaga alla u bandhigato ood ilaahay cuskato adoo sababta sharciga ana samaynaya laakiin haddaad tidhaahda sababta waan ka tegayaa kaasi tawakul lama yidhaahde waa tawaakul isdhigasho weeyi oo nebigu sala allahu calayh wasalam ninkii yidhi hashayda miyaan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa icqilhaa watawakal cala allah buu yidhi hashaadana dabro ilaahayna tala saaro macnaha dee sababtiina la kaalay ilaahayna cusko oo sababtoo keliya in la ictimaado iyadu inay wax kuu taraysa la ictiqaadaa dee waa shirki oo tidhaahda mar haddaan sababtii la imaado dee musababkiina waa inuu yimaado inaad tidhaahda un waxa weeyaan sababtii laba iman maayo sabab la iman maayo oo ilaahay uun baan taladeeda u dhiibanayaana waa qadxun fi shariica waa shariicadii oo waxa weeyaan la ceebeynayo oo in iyo dhaliil ka dheer loo soo dhoweynayo marka tawakulka sharcigii dee waa alictimaadu cala allah maca alahdi biاlasbaab alla wuxuu yidhi markaa watawakal tala saara cala alxayi allaha nool alladii allahaasoo laa yamuutu aan dhimanayn rabbigaas tala saaro macnuhuna waxa uu yihi dee rabbigaa xayaatada kaamilka ee taamka a lihi dee isagaa arrinkaaga iyo umuurtaada kuu toosin kara waxna kuu qaban kara iyo wa qowlih odhaahduu alla yidhi weeyaan can muusa xaakiyan can muusa nebi muuse isagoo ka warramaya uu yidhi fii kitaabi laa yadilu rabbii walaa yansaa oo qisadii markii nebi muuse iyo fircoon doodu ay dhex martay ayaa fircawn dee halkii uu ka jawaabi lahaa towxiidka ilaahay iyo baraahinta iyo bayinaadka muuse u keenay ayuu markiiba wixii laysku hayay intuu isaga leexdu xaydo sameeyey ayuu yihi qaala famaa baalu lquruuni اluulaa oo muusow bal hadda qarniyadii la halaagay aniga iga horreeyey ree caad iyo ree hamuud iyo xaalkoodii ka warran arrinkoodii waa sidee nebi muusena wuxuu yihi qaala cilmuhaa cinda rabbii fii kitaabi laa yadilu rabbii walaa yansaa wuxuu yihi quruunta adi weydiisay cilmigoodu ilaahay agtiisuu yaallaa oo rabbi baa koobay fii kitaabin kitaab ayaanu ku sugan yahay kuwaa iyo wixii ay qabteen iyo wixii ay muteenba horaa loo diiwaangeliyo looxulmaxfuudka ayuu ku qoran yahay fii kitaabin kitaab ayaanu ku qoran yahi oo ku sugan yahay kuwa arrinkoodu kitaabkaasoo laa yadilu rabbii rabbigay aanu ka jaahil ahayn walaa yansaa oo aanu iloobayna marka jahligii iyo nisyaankiiba waa laga nasahay taa horena waxaa laga nasahay rabbi subxaanahu wa tacaala mowdka oo nuqsaan ah fii kitaabin ayaa arrinkoodu ku sugan yahay laa yadilu rabbii ay laa yajhal rabbigay jaahil kama aha walaa yansaa mana iloobayo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laga nasahay labadaa sife nuqsaanta ah ee waxa weeyaan sifada jahliga iyo sifada nisyaanka nisyaanku laba macnuu ku yimaadaa annisyaanu bimacna aduhuuli can shayi اlmacluum falahu munazahun can dalik nisyaanka in looga jeedo wax la garanayo ama shay macluum ahaa in la iloobo shay markii hore la ogaa in layska iloobo ayaa la yidhaahdaa nisyaan adduhuul can shayi اlmacluum dee waxaa taqaani baad iloobaysaa ilan waxaanad weligaaba aqoon lama yidhaha waan iloobay waaba nisyaanku waa dee jahli imanaya bacda cilmin marka bimacna duhuuli can shayi اlmacluum marka macnaha noocaasi waa ka ilaahay laga nasahayo laa yadilu rabbii walaa yansa wamaa kaana rabuka nasiya macnaha labaadee nisyaanku waxa weeyi waa bimacna tarki can cilmi wacamdin wa huwa min sifaatihi اlficliya nuhbituhu lilahi kama yaliiqu bijalaali wajhi wacadiimi sulطaani macnaha labaad waa in laga tago iyadoo shayga la og yahay oo loo badrheedhayo si yani ukas ah iyadoo la og yahay in looga tago waa macnaha labaad ee nisyaanku bimacna tarki can cilmin wa camdin in ogaan iyadoo la og yahay si cad looga tago calaa cilm tarkigaasi can cilmin wa camdin sifaadka ilaahaye ficliga ayuuayuu ka mid yihi waana afcaasha ikhtiyaariga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u sameeyo dee idaa shaaa wa keyfa yashaa markuu doono siduu doono cidduu doono uu ku sameeyo waana ta ilaahay subxaanahu wa tacaala loo tiiriye nasu llaha fanasiyahu faduuquu bimaa nasiitum liqaa'a yowmikum hada inaa nasiinaakum waa bimacna tarki oo markay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisii ay ka tegeene ay dayaceen ayaa iyagana ilaahay ka tegey fanasiyahum ay tarakahum can cilmin ilaahay iyagana waa ka tegey oo dee ma daryeelin mana ilaalin ee waa ka tegey oo cuquubo iyo cadaab baa lagaga tegey faduuquu bimaa nasiitum liqaa'a yowmikum haada waxaa lagu odhanayaa kuwii ahlu naarka ahaa ee diinta ilaahay dayacay dhandhamiya cadaabka maxaad ku dhandhaminaysaan yacnii ilowgii aada maalinkan la kulankiisa ilowdeen ee aada u soo shaqaysan weydeen eed u soo tabcan weydeen yacnii ilowgaas sababtiisa cadaabka maanta ku dhandhamiya innaa nasiinaakum waanu idinka tagnay oo cadaabka iyo cuquubadaasaa laydinkaga tegey marka calaa kullin nisyaanku markuu yahay bimacna tarki can cilmin wa camdin waa sifaatu lafcaalka ilaahayna waa loo sugayaa si ku habboon oo munaasab u ah laakiin markuu yahay nisyaanku bimacna duhuuli can shayi اlmacluum waa sifatu naqsi ilaahay laga nasahayo waana tan sheekhu uu soo deliishaday fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansaa wa qowlih iyo odhaahda allahu yidhi weeyaan subxaanah wamaa kaana allaahu alle ma ahaanin liyucjizahu kii uu cajsi gelinayo min shayin ay shay-un shay uu ku cajsi gelinaayo fi samaawaati samooyinka iyo walaa fi lardi arlada toona ilaahay ma ahaa nin subxaanah mid cirka iyo dhulka toona shay uu ku cajsi gelinayo wax ilaahay wahsi gelin kara oo cajsi ku ridi kara oo la odhanayo ilaahay waa kari waayey ma jiro tacaala allahu can dalika culuwan kabiira cir iyo dhul toona wax ku cajsi gelin kara ma jiro wamaa kaana allaahu alle ma ahaanin liyucjizahu kii uu cajsi gelinayo min shayin ay shay-un shay shayna miduu cajsi gelinaya maaha rabbi shaygaasoo fi samaawaati yacni samaawaadka ku sugan iyo walaa fi lardi arlada toona shay cirka ku sugan iyo shay dhulka ku sugani toona ilaahay ma cajsi gelin karo wax walba ilaahay waa karaa wa qowlih marka halkaana ilaahay maxaa laga nasahay cajsigii iyo taagdaradii waa sifaatu naqsigii wa qowlih iyo odhaahdu allah yidhi weeyaan subxaanah am yaxsabuuna ma waxay u malaynayaan annaa annaku laa nasmacu inaanaan maqlayn sirahum waxay qarsanayaan iyo wanajwaahum waxay ku faqayaanba ma inaanaan maqlayn bay moodayaan balaa maya waanu maqlaynaa wa rusulunaa rususha yaduna ladayhim agtooday ahaatay yaktubuun iyagoo qoraya rusushan maxaa looga jeedaa لأن الرسل waxaa la yidhah de الرuسل البaشhرية والرuسل الملكية الرuسل البaشhرية de waa rusuشha dadka loo soo diray iyagu baشhaرka ah الرuسل الملكيana waa dee malaaئgta ilaahay سubحaanaهu وataعaalى u diray أعmaaل kala duwan malag walba de waxbaa loo wakiisho ilaahay u tala saarto la yidhi waxaa qabo marka kuwani waa xafadadii iyo katabadii kuwii wax qorayey ee qoraalka acmaaشha addoommada loo tala saartay loo dirtay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa halkanna waxa uu naftiisa kaga nasahay waxa weeye dhegala-aanta iyo maqal la-aanta waayo laa nasmacu cadamu samci dee waa dhegala-aan taa ilaahay naftiisa waa ka nasahay ma waxay moodayaan inaanaan maqlayn waanu maqlaynaa laqad samica allah qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha am yaxsabuuna ma waxay u malaynayaan annaa anagu laa nasmacu inaanaan maqlayn baa alla uu yidhi sirahum waxay qarsanayaan xataa naftooda waxay ku qarsanayaan iyo waxay hoos yigu isugu sheegayaan am yaxsabuuna ma waxay u malaynayaan anna annaku laa nasmacu inaanaan maqlayn sirahum waxay qarsanayaanee hoos isugu sheegayaan yacnii sirtu waa waxaad dee cid ku qarsanayso wanajwaahum iyo faqoodaba waxay kooxi ku wada faqayso ama ku shirayaan ma inaanaan maqlayn bay moodayaan balaa maya waanu maqlaynaa wa rusulunaa rusushayaduna ladayhim agtooda ayay ku sugnaadeen yaktubuun xal ay qorayaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa uu naftiisa ka nasahay dhagala-aanta inaanu waxba maqlayn waxaanuu naftiisa u sugay inuu wax maqlayo assamam oo maqal la-aantiia ilaahay nafta waa naftiisa waa ka nasahay waxaanu u sugay assamcu inuu maqlayo maqal yaliiqu bijalaali wajhi wacadiimi sulطaani wa qaala الnabiyu nebigu waxau yihi salى اllahu عalayhi waslama fi اdajaal masiixu dajaal wuxuu rasuulku ka yidhi inahu dajaal acwaru waa mid ila waxaa la yidhaahdaa alcawaru anlaa yakuuna macahu ilaa caynun waaxida wallahu caza wajala lahu caynaani taliiqaani bijalaali wajhi wacadiimi sulطaani cawarka waxaa la yidhaah macnaha qofka ama ruuxa inaanu il keliya mooye inuu il keliyuun leeyahay anlaa yakuuna macahu ilaa caynun waaxida inaanu haysan il keliya mooye wax kale waa cawar macnaha waa illa-aan mid buu leeyahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaa loo sugayaa laba indhood oo munaasab u ah weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa markaa rasuulku waxau yihi dajaal isagoo tilmaamaya innahu acwaru dajaal waa acwar oo waa ilaayahay weliba isha uu laayahayna axaadiida kalaa tilmaantay oo inahu acwaru cayni اlyumna isha midig ayuu laayay waxa uu rasuulku yihi waa ina rabbakum rabbigiina laysa biacwara mid ila ma aha dajaal waa ilaa yahay rabbigiinna ma ila ah ee laba indhood ayuu leeyahoo u sugan caamaduna sifaadka ay sugto ayay ka mid yihiin indhaha ilaahay maxay caamadu tidhaahdaa ya indha laga baqaa ilaahay bay ku yaallaan dee waa soo sifadii oo la sugaya ma marka jamcuna dee waxaa looga jeedaa uun al- aljamcu maa fowqa alwaaxidna waa lagu idlaaqaa tacdiim ahaanna dee shayga waa loo jamcin karaa ee waxaa loo sugayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa laba indhood oo munaasab u ah oo u cunama marka halkaas waxaa ilaahay laga nasahay can ilcamaa indhala-aantii baa laga nasahay wa qaala waxa uu rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam xadiidkii صaxiixeynka ku sugnaa min xadiidi abi muusa alashcariy waxa uu rasuulku yihi ayuha اnnaas dadkiiow arbicuu calىa anfusikum lafihiina u tudha u naxariista fainakum maxaa yeelay idinku laa tadcuuna ma baryaysaan asama mid dhagalo oon waxba maqlayn ma baryaysaan walaa haa'iban mid maqan oo idinka maqanna ma baryaysaan oo codka kor loogu qaadayo inakum tadcuuna samiican qariiba wa huwa macakum waxaad baryaysaan uun rabbi idin maqlaya oo idiin dhow oon idinka dheerayn oo maciina ah xadiidka sababtiisuna wuxuu ah sabulwuruudku iyagoo saxaabadu socoto ah oo nebi moxamed la socda sala allahu calayhi wasalam ayaa adkaartii ay kor u qaadeen oo dee sunnada waxaa ka mida meel taaga marka la korana allahu akbar in la yidhaahdo iyadoo la tilmaamayo hadday meeshu sarraysa dee ilaahay inuu ka sarreeyuu ka wen yahay haddii meel toga ama hoose lagu dhaadhacana waxaa sunno ah dee in la tasbiixsado la yidhaahdo subxaana allah iyadoo la tilmaamayo hoosayntaa iyo sufuulkaa ilaahay inuu ka nasahan yahay oo uu sarreeyo marka calaa kullin codkii ayay adkaartii iyo takbiirtii ay saxaabadii barhkood kor ugu qaadeen markaasuu rasuulku yidhi ayuha annaas arbicuu calaa anfusikum dadkiiow nafihiinna u tudha oo u naxariista waxba ha isdhibina fa inakum laa tadcuuna asama walaa haa'iban waayo idinku ma baryaysaan oo ma xusaysaan oo ma caabudaysaan mid dhagala iyo mid idinka maqantoona laakiin kaad caabudaysaan eed baryaysaan eed u cibaadaysanaysaan waa mid idiin dhow oon idinka dheerayn oo idin maqlaya inakum tadcuuna samiican qariiba wahuwa macakum marka xadiidkaasna dee waxa weeyaan waxa uu nebigu salى اllahu عalayه wasalam ilaahay ka nasahay oo uu ku sugay yacni ilaahay wuxuu ka nasahay dhagala'aantii inaanu waxba maqlayn waxaanu u sugay inuu maqlayo inakum tadcuuna samiican qariiba marka waa tansiih اllahi can الsamam in ilaahay laga nasaho oo laga hufo dhagala'aan iyo inaan waxba maqlayn loona sugo maqal iyo samci munaasabku oo ku habboon waqad caaqaba allaahu ilaahay waxa uu ku ciqaabay tacaalaa koreeye waqad caaqaba allaahu ilaahay waa ciqaabay tacaalaa koreeye alwaasifiina kuwii ku tilmaamay lahu alle binaqsi nuqsaanta kuwii alle ku tilmaamay ee ceebeeyey ilaahay waa ciqaabay kamaa fii qowlihi tacaala sida hadalka ilaahay ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala koreeye wa qaalat ilyahuudu yad llaahi magluula gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa allah wuxuu yihi subxaanah wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluula waa mid la xidhay bay yidhaahdeen macnaha waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa bakhayl aan waxba bixinayn tacaala allahu can dalika culwan kabiira rabbi waxau yihi gullat aydiihim gacmahooda ha la xidho waa haddii jumlada ducaa'iye laga dhigo habaar haddii khabariye laga dhigana gullat aydiihim gacmahooda waa la xidhay oo iyagaa gacantood go'day ah bukhalo aan waxba bixin iyagaa ah walucinuu waana la nacdalay bimaa qaaluu waxa ay yidhaahdeen waa lagu nacdalay rabbi waxau idhi balle iska daa in gacanta ilaahay xidhan tahay eh yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuutataani kuwa fidsan weeyi oo yunfiqu waa bixinayaa alle kayfa yashaa si alla siduu doonu ilaahay wax u bixiyaa marka aayadda waxaa ku cad kuwii ilaahay ceebeeyee nuqsaanta ku sifeeyey inuu ilaahay ciqaabay oo lagu ciqaabay kow dee in la nacdalay ilan lacnadu waa atardu min raxmat illaah naxariista rabbi in lagaa durkiyo gacmahoodii in la xidhay oo waxay ilaahay ku tilmaamayeen ilaahay waa ka nasahan yahay ee iyagii in lagu ibtileeyo gacantood gooda ay noqdeen kuwa aan shilin bixin ilaa waa nooc min alcuquuba waxbaba haddaad bixin weydo waqad caaqaba allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ciqaabay tacaala koreeye alwaasifiina kuwii ku tilmaamay lahu alle binaqsi nuqsaanta ku tilmaamay ilaahay waa ciqaabay kamaa fii qowlihi tacaala sida hadalka ilaahay ku sugan koreeye allaahuu yidhi wa qaalat ilyahuudu nimankii yahuudeed ee edabta daraa waxay yidhaahdeen yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluula waa mid la xidhay bay yidhaahdeen oo waxba ma bixiyo wuu gacan adagii ilahay taa waa ka nasahanyi alla wuxuu yihi gullat aydiihim iyagaa gacmahoodii la xidhay oo bukhala ah oon waxba bixin ama gullat aydiihim gacmahooda ha la xidho jumlada khabariyana waa laga dhigi karaa ducaaiyana waa laga dhigi karaa walucinuu waa la nacdalay baa alla yihi bimaa qaaluu waxay yidhaahdeen baa lagu nacdalay walucinuu bimaa qaaluu bal eyadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuutataani waa kuwa la fidiye fidsan oo yunfiqu waa bixinayaa rabbi kayfa yashaa si alla siduu doonuu ilaahay wuxu bixiyaa deeqdiisu waa ballaahantay wallahu waasicun caliim aahaartuna de waa ka muuqataa ilaahay deeqdiisa iyo raxmaddiisa iyo waxbixintiisa wa qowlih iyo odhaahdu allah yidhi weeyaan subxaanah ama waxaa tidhaha kamaa fii qowlihi tacaala sida hadalkii ilaahay ku sugan waa aayaddaa hore ku cadaf iyo wa qowlih odhaahda allaahuu yidhi sida ku sugan laqad samica allaahu ilaahay waa maqlay qowla aladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi ina allaha alle faqiirun ilaahay waa faqiir caydh aan waxba haysan bay yidhahdeen tacala allahu can dalika culuwan kabiira wanaxnu aqniyaa annakuna hodan baanu nahay kuwo waxaystoo buuxa allah wuxuu yidhi sanaktubu waanu qoraynaa maa qaaluu kuwaasi waxay yidhaahdeen waanu u qoraynaa waa loo diiwaan gelinayaa dembigeeda iyo abaalkeedana waa helayaan wa qatlahum dilkoodiina waanu u qoraynaa alambiyaa ambiyada ay leynayeen bikayri xaq xaq darre ay ku leynayeen oo ma dil xaqaa jira dil kasta amaanu xaq darro ahayn haddaa cabdiraxmaan maxaa loogu qayday bikayri xaq ya waa tacliil oo kalea laga dhigi kara liannahu bikayri xaq waayo qatliga ambiyadu waa xaq dar mar walba marka cillo oo kalea looga dhigi karaa sabab waxaa kaloo la odhanayaa dee waa libayaani lwaaqicun yacni xaqiiqadun baa lasii caddeeyo waa sifa kaashifa eh waxa meesha lagu qaydayo laga ixtiraasayo o laleeyahay ka la diidaya waa kii bikayri lxaq ahaayee kubii xaqaa jira maaha ixtiraaskaasi meesha kuma jiro in badanna way soo aroortaa shirkiga iyo qatliga iyo bagiga iyo waan tushrikuu biاllaahi maa lam yunazil bihi sulطaana wاlbagya bigayri اlxaq yacni aayaadka noocaas oo kale ah waa isku wada mid waayo meesha wax laga ixtiraasayo xaqaan jirinba waa wada xaq daro marka xaqiiqadii jirtuunbaa lasii cadaynaya o lasii kashfinaya wanaquulu waxaanu ku odhanaynaaba alla wihi duuquu dhandhamiya cadaab alxariiq ay ilmuxriq yacni cadaabkaa idin gubaya dhandhamiya ayaanu ku odhan doonaa ilaahay markaa wuxuu ku ciqaabay kuwaa aflagaadeeye edabta daran ee faqriga alle u nisbeeyey iyaguna hodantinimada sheegtay hadalkoodaa in loo qorayo abaalkiisana ay qaadan doonaan cadaab kulul yacni cadaab gubana ay geli doonaan baa alla tilmaamay subxaana laqad samica allah ilaahay waa maqlay qowla aladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi ina allaha alle faqiirun waa mid caydhoon waxba haysan wanaxnu aqniyaa annakuna hodan baanu nahay allah wuxuu yidhi sanaktubu waxaanu qori doonaa maa qaaluu waxay yidhaahdeen waa qori doonaa wa qatlahum dilkoodiina waanu u qori doonaa alambiyaa ambiyada ay dilayeen bikayri xaq xaq darrada ay ku dilayeen wanaquulu waxaananu ku odhan doonaabaa allahu yidhi subxaanah duuquu dhandhamiya cadaaba alxariiq ay ilmuxriq cadaabka idin gubaya cadaab idin guba dhandhamiya ayaa lagu odhan doonaa wanazaha waa ka nasahay ilaahay nafsahu naftiisa camaa yasifuunahu waxay ku tilmaamayaan bihi maaga oo min annaqaa'isi nuqsaamaha iyo ceebaha ah waxyaabaha ay ku sifaynayaan ee nuqsaan iyo ceeb ah ilaahay naftiisa waa ka nasahay faqaala waxaa lou yidhi subxaanahu nasahnaa oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye subxaana rabbika rabbigaa ayaa nasahan subxaana rabbika rabbigaa ayaa nasahan oo ceeb laawo ah oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka hufan rabbigii rabbi lcizati allaha cizada iyo qalabada iska leh allaha awoodda iyo adkaanshaha iska leh ayaa nasahan camaa kii baanu ka nasahan yahay yasifuuna ay ku tilmaamayaan wax alla waxay nuqsaan iyo ceeb iyo xumaan ku tilmaamayaan ilaahay waa ka nasahan yihi hadday shirki tahay iyo hadday walad tahay iyo hadday oori tahay iyo hadday uba tahayba wa salaamu nabadgelyana cala almursaliin kuwa la soo diray dushooda ha ahaato ama wa salaamu nabadgelyana jumlo khabariya ka dhigo cala almursaliina bay ahaatay kuwii la soo diray oo badbaado iyo nabadgelya dushooda ahaatay xumaan iyo ceeb iyo cadaabba ay ka badbaadeen walxamdu mahadina lilaahi alla ayay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa ashaahidu min alaaya in ilaahay naftiisa ka nasahay xumaan iyo nuqsaan oo dhan subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuun wa qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi ma اtakhada allahu alla ma yeelanin min waladin ilmo wamaa kaana mana ahaanin macahu ay maca allah ilaahay la jirkiisa ma ahaanin min ilaahin ay ilaahun macbuud kale lama jiro oo maciisa ma ahaanin idan haddii uu ahaan lahaa macbuud kale mid la jira ilaahay oo ilaah kale uu jiri lahaa la dahaba waxa uu la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah waliba bimaa khalaqa wuxuu abuuray walacalaa bacduhum barhkoodna waa ka sarrayn lahaa calaa bacdin barhka kale subxaana allaahi ilaahay baa ka nasahan camaa yasifuuna waxay ku tilmaamayaan waxa uu rabbi yidhi isagoo naftiisa nuqsaanta ka nasahayo oo u diidayo oo ka hufayo ceeb iyo xumaan oo dhan ilaahay ilmo ma yeelan ilaah kale oo la jiroo weheliyaana ma jiro waxa uu ku sii sababeeyey hadduu ilaah kale jiri lahaa dee ilaah walba wuxuu abuurtay ayuu la tegi lahaa kownkaa aada arkaysaan iyo makhluuqaadka intaa leeg dee labada ilaah way kala qaybsan lahaayeen soo maaha mid walba wuxuu odhan lahaa anu dee intanaan abuuroon leey haddana dee sidaa iskumay daayeen oo laba ilaah oo isku dhigmo oo isku miisaaman ismay garab joogeene dee karoon baa reerka u hadhi lahaa soo maaha intay isku duulaan tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay baa dee ka nasahan oo ka hufan yacni markay leeyihiin ilaah kalaa jira ilaahay markuu tilmaamay inaan macbuud kaloo weheliyaa aanu jirin ayaa caqli ahaan dadku si ay u qancaan maxaa lagu qanciyey waxaa la yidhi haduu ilaah kale jiri lahaa bal kaba soo qaado dee mid walba wuxuu abuurtuu sheegan lahaa soo maaha meesha las lama wada joogeene dee waa la kala soocan lahaa khalqiga oo nin walba wuxuu abuurtuu odhan laha anu intanaan leeh weliba taasi dee intaa laguma joogeen eh dee khalabada midun baa sarrayn lahaa labadooda midun baa ka kale ka xoog roonaan lahaayo kaasunbaa soo hadhi lahaa laakiin kownkaa nidaamsan ee wax isweydaarsan aan lahayn cirkaas inaga sarreeya dhulkaa laynoo goglay badahaa laga jeexay buurahaa lagu taagay ee dhidibada looga dhigay geedaha iyo dhirta iyo nabaataadka habeenkaa iyo maalintaa mid mid ka habsaamaya aan lahayn cadeeddaa iyo dayaxaa istaba socda makhluuqaadka sidaa u nidaamsan ee mid mid dhaafaya aanu jirin maxay daliilyo astaan u tahay maamulku ana allaha waaxidu laa shariika lah maamulkoodu hal meel inuu yahay oo ilaah keliya oo maamulayo oy ka amar qaadanayaan inuu jiro waayo dee tacadudulaaliha hadday jirto wuxuunbaa iskhilaafi lahaa midunbaa odhan lahaa maanta cadeedda ma soo saarayo way habsaamaysa soo maaha laakiin kownkaa aada arkaysa ee makhluuq waliba uu waddadii iyo majarihii loogu talagalay oo hayo kullun fii falakin yasbaxuun hadday cadeed tahay hadday dayax tahay hadday xidig tahay hadday maalin tahay haddii habeen tahay shay shay dhaafaya ma leh waxay daliil u tahay maamul keliya iyo yacni tale keliya iyo ilaah keliya inay ku wada xidhan tahay haddii kale wuxuunbay isweydaaran lahay oo goldaloolo iyo khalal ayaa dhici lahay ma اtakhada allaahu alla ma yeelanin min walad ilma alla ma yeelan wamaa macahu maciisa iyo la jirkiisana ma ahaanin min ilaahin ilaah kale idan haddii uu ilaah kale jiri lahaa oo alla weheliyaa ladahaba wuxuu la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah waliba bimaa khalaqa wuxuu abuuray waa la kala maran lahaa waa la kala sooci lahaa walaa calaa bacduhum barhkood ayaa ka sarrayn lahaa calaa bacdin barhka kale oo dee waxa weeyaan ka xoog roon unbaa hadhi lahaa subxaana allaahi ilaahay baa ka nasahan camaa yasifuun ilaahay waxay ku tilmaamayaan iyo shirkiga ay u nisbaynayaan iyo aalihada ay sugayaan waxaasoo dhan ilaahay waa ka nasahan yihi sheekhu waxa u yihi waidaa kaanat isifatu kamaalan fii xaalin wanaqsan fii xaal haddaba laba xaaladood waynu soo maray oo waa nafyiyo ihbaado xaaladi waa kamaalka mutlaqo wixii kamaal ah dee ilaahay waa loo sugaya xaaladina waa nuqsaanta maxdiga ahoo dee ilaahay waa loo diidaya indhala-aantii dhegala-aantii waxa weeyaan dhimashadii jahligii ilowgii waa naqsi maxdiga soo maaha ilaahay waa laga nasahaya halkan sheekhu wuxuu ka gelayaa sifaad marna nuqsaan noqda marna kamaal noqda marka wuxuu inoo tilmaami doonaa dee markay kamaalka yihiinna alla in loo sugayo markay nuqsaanta yihiinna alla naga ilaahay subxaanahu watacala in laga nasahayo sifaadkaasina waa sifaadka la yidhaahdo waa sifaat lafcaalka nooc ka mid ahoo waxay culimmadu u yaqaanaan asifaat almuqayada sifaadka qaydan waxay ku qaydan yihiin ciddii ficilkaa samaysay ilaahay inuu ku sameeyo waxaanu ugu samaynayaa min baabi almuqaabala walmujaaza yacni waxaa laga horgeynayaa un sifaadka iyo afcaashaas oo lagu qaabilayaa dee ciddii samaysa tusaale ahaan almakru walkaydu walkhidaac waa alfaad isku dhadhow macaanideedu oo yacni in la dago ama la shirqoolo ama dabin wax loo dhigo khulaasadeeduna ay tahay ciddaad is haysaan si hoose oo kadisa isagoon ku ogeyn dhib in loogu rido waa inaad dabin u dhigto waa inaad shirqoosho almakru walkaydu walkhidaac haddaba alfaadda ama sifaadka noocaasa tusaale ahaan makhluuqa calaa sabiili اlmithaal ciddii dabin kuu dhigta ku ka daran unu ka kicin inaad u dhigtaa hadda cidda adiga ku shirqoolaysa kay kuu dhigtay ku ka daran ama lamida inaad u dhigtaa ma nuqsaan bay kugu tahay mise kamaal waa kamaal leanna waa almucaamalatu bilmili soo maha laakiin cidaan kuba shirqoolin dabinna aan kuu dhigin inaad dagto oo dabin u dhigtaa ma kamaal baa mise waa nuqsaan de waa nuqsaan walilaahi almathalu laclaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa sifaadka sare ay u sugan yihiin eh yacnii addoommadiis iyo ambiyadiis iyo awliyadiisa kuwa shirqoolaya ee dhagraya ee dabinka u dhigaya ilaahay wuxuu u dhigayaa dhagar iyo shirqool iyo dabin kay dhigeen ka daran xaaladda noocaasa marka waa kamaal wayamkuruuna wayamkuru llaahu wallahu khayru lmaakiriin xaaladda loo sugayaana waa xaaladdaas ay ku qaydan tahay ciddii ficilkaa samaysay makri ciddii samaysay ilaahay inuu makriyo kayd ciddii samaysay ilaahay inuu kaydka u sameeyo markaa waa kamaal laakiin si mudlaqa iyadoon ciddii samaysay ku qaydnayn in la yidhaha un waxbuu makriyaa ama la yidhaahdo waa maakir dee waa nuqsaan taana ilaahay waa laga nasahaya tacala allahu can dalika culuwan kabiira walidalika ilaahay waa maakir iyo waa kaa'id iyo waa mukhaadicna lama yidhaahdo sifadana si mudlaqa oo aan qeyd lahayn looguma sugo oo yamkuru llaahu in layskama yidhaahdo laakiin yamkuru llaahu biman yamkur macnaha waxay ku qaydantahay ciddii ficilkaa samaynaysa marka imika intaa soo socota sheekhu wuxuu inoogu sharxayaa uun sifaadka noocaasee sifaat alafcaalka ee asifaat almuqayada xaaladay kamaalka yihiin unbaa alla loo sugayaa waana markay ku qaydan tahay ilaahay inuu ku samaynayo ciddii samaysay laakiin xaaladda ay nuqsaanta yihiin loo sugi maayo oo mutlaqan yacni si mutlaq oo sii daysan oon dabar ku xidhnayn ilaahay loogu sugi maayo waxa uu sheekhu yidhi waidaa kaanat isifatu sifadu haddii ay tahay kamaalan kamaal dhammaystiran iyo ammaan iyo wanaag hadday tahay fii xaalin xaalad wa naqsan iyo nuqsaan ay tahay fii xaalin xaalad kalena nuqsaan iyo ceeb ay tahay lam takun ahaan mayso hiya sifadaasi jaa-isatan mid ku bannaan fii xaqillaahi ilaahay xaqiisa walaa mumtanicatan mid ka mamnuucana ahaan mayso ilaahay xaqiisa calaa sabiili liطlaaqi sii dayn wadadeed yacni si sii daysanoo mudlaqa oo aan qeydnay macnaha sifadu hadday marna kamaal tahay marna nuqsaan tahay ilaahay xaqiisa si muطlaqoo madax bannaan oon qaydnayn uguna wada bannaanaan mayso looguna wada diidi maayo si muطlaqa macnaha jawaas muطlaqiina ma jiro manci muطlaqiina ma jiro falaa tuhbitu u sugi maysid lahu ilaahay ihbaatan sugid muطlaqan la sii daayo oon dabranayn ama aan qaydnayn walaa tanfii una diidi maysid canhu alle nafyan diidmo muطlaqan la sii daayo oo aan qaydnayn bal eh iska daa nafyiyo ihbaat muطlaqa labadaba eh laabudda waxaa laga maarmaana min atafsiili in la kala saaro ayaa laga maarmaan ah fatajuusu markaa waa bannaan tahay sifadaasi fi lxaali xaaladda allatii xaaladaasoo takuunu ay ahaanaysa kamaalan dhammaystiran iyo ammaan wa tamtanicu mamnuuc bay noqonaysaa fi lxaali xaaladda allatii xaaladaasoo takuunu ay ahaanaysa naqsan nuqsaan iyo in wadaalika kaasi sifaadka noocaasa ee aan muطlaqna loo sugayn muطlaqna loo mancinayn ee la kala qaadayo ee tafsiilku ku jiraa waa kalmakri wاlkaydi wاlkhidaac waa sida makrigi iyo keydki iyo khidaaci waa alfaad isku dhadhow iyo wanaxwihaa wixii lamid a sida istiizaagi marka makri iyo keyd iyo khidaac waxay culimmadu yidhaahdaan waa alfaad mutaqaariba macnaha altawasul biاlasbaabi اlkhafiyaةi ilى اliqaaci bاlkhasmi fayuusil الshara wاlأdaa bاlgayr khufyaة wabakta waxaa la yidhaahdaa alfaadani keydki iyo makrigi iyo khidaacu waa alfaad isku macno dhow macnaheeduna uu yahay in lagu gaadho asbaab qarsoon sidii qofkaad ishaysaan loo dhibaatayn lahaa dabadeed sharka iyo dhibaatada qofka aada ishaysaanee cadowgaaga a lagu gaadhsiiyo si qarsoodiya oo kadis ah macnaha waa shirqoolkii un de inaad dabin u dhigto ood shirqoosho ama dhagartii un weeye taasaa la yidhaahdaa waxa u yidhaha haddaba fa haadihi sifaatu sifooyinkani takuunu waxay ahaanaysaa kamaalan kamaal bay noqonaysaa idaa kaanad marka ay tahay hiya sifaadkani fii muqaabalati man duul yacni ka soo horjoodkood ama dad muqaabilkood marka ay tahay kuwaasoo yucaamiluuna kula dhaqmaya alfaacila ka samaynaya sifaadkani bimilihaa iyada oo kale kula dhaqmaya liannahaa maxaa yeelay sifaadkani xiina idin markaa tadullu waxay ku tusinaysaa calaa anna faacilaha in sifaadkani ka samaynayaa qaadirun u awooduu karo calaa muqaabalati caduwihi cadowgiisa inuu la qaabiluu kala hortago bimili ficli ficilka uu ku samaynayo oo kale aw ashadda ama tuka daran waxa uu yihi sheekhu haddaba sifaadka noocani waxay kamaal iyo dhammaystiran noqonayaan marka aada ku qaabilayso ciddii kugu samaysay yacni qofkan faacilkaee sifaadkan samaynaya makrigi iyo keydkiiyo khidaaca faacilkaa ficilkiisaasi goormuu kamaal noqonayaa marka uu ku samaynayo cid ficilkaasoo kale ku samaynaysa bimiliha waayo markaa waxay daliil u tahay ruuxani inuu awood u leeyahay cadowgiisa inuu kala hortago wixii uu ku sameeyey ama wax ka daran waayo dabinka laguu dhigay mid lamida inaad dhigi kari weydo ama ka dhib badan dee waa dacfi iyo taagdarro soo maha waa cajsi taana ilaahay waa laga nasahaya kamaalkuna waa mid lamida inaad u dhigto ama mid ka daran ilaahay marka lagu sifaynayana waa xaaladaas wa takuunu naqsan nuqsaan bay ahaanaysaa sifaadkani fii hayri haadihi alxaali xaaladan hayrkeed waxaan xaaladan ahaynna waa nuqsaan walihaadaa sidaasi darteed ayaa lam yadkurha allaahu sifaadkan alla ma sheegin tacaalaa koreeye oo min sifaatihi sifaadkiisa kuma sheegin oo kuma darin calaa sabiili liطlaaqi si sii daysan oo aan muqayad ahayn oon qaydnayn wa inamaa dakarahaa wuxuu ku sheegay uun rabbi sifaadkani fii muqaabalati man mid waxa weeyaan ama dad muqaabaladooda iyo kasoo horjeedkooga unbuu ku sheegay sifaadkani kuwaasoo yucaamiluunahu ilaahay kula dhaqmaya iyo wa rusulahu rusushiisa bimilihaa sifaadkan oo kale ilaahay sifaadkani makriga keydka iyo khidaaca kuma sheegin sifaadkiisa inay uga mid yihiin si sii daysan oo mutlaqoo madax bannaan waxa laakiin alla ku sheegay uun yacni muqaabilka ama kasoo horjeedka kuwa ilaahay kula mucaamaloonayo iyo rusushiisaba sifaadkaa makriga iyo keydka iyo khidaaca oo markay alla doonaan inay dagaan ama ay khaldaan ma khaldi karaan eh ama rusushiisa ay doonaan inay dagaan oo ay waxa weeyaan dee shirqool iyo makri u dhigaan ayaa ilaahayna u dhigayaa tay dhigeen ama ay doonayeen tu ka daran ayuu alla u dhigayaa waxa uu sheekhu yihi waidaa kaanat isifatu sifadu haddii ay ahaato kamaalan kamaal fii xaalin xaalad wa naqsan iyo nuqsaan fii xaalin xaalad kale lam takun ahaan mayso hiya sifadaasi jaa-isatan mid ku bannaan fii xaqi illaahi ilaahay xaqiisa ku bannaanaan mayso walaa mumtanicatan mid mamnuucana ka noqon mayso xaqa ilaahay calaa sabiili liطlaaqi si sii daysan oo madax bannaan jaa-isna u noqon mayso mamnuucna u noqon mayso oo falaa tuhbitu u sugi maysid lahu alle ihbaatan sugid mutlaqan la sii daayey walaa tanfii una diidi maysid canhu alle nafyan diidmo mutlaqan la sii daayey bal ee laabudda waxaa lagama maarmaan ah min atafsiili in la kala saaro oo la kala sooco fatajuusu waxay ku bannaan tahay ilaahay xaqiisa in lagu sifeeyo fi lxaali xaaladda allatii xaaladaas oo takuunu kamaalan kamaal ay ahaanayso wa tamtanicu waxay mamnuuc noqonaysaa xaqa ilaahay ay mamnuuc ka noqonaysaa oo loo diidayaa alleh fi lxaali xaaladda allatii xaaladaas oo takuunu naqsan nuqsaan ay noqonayso wadaalika kaasina sifaadkaasi kalmakri walkeydi walkhidaaci waa sida sifaadkani yacni waxa weeyaan dhagartii ama shirqoolkii iyo dagiddii oo kale iyo wanaxwiha wixii la midka ahaa fa haadihi tani asifaatu ee sifaadkii takuunu waxay ahaanaysaa kamaalan kamaal iyo ammaan bay ahaanaysaa idaa kaanad marka ay tahay hiya sifaadkani fii muqaabalati man yucaamiluuna kuwa kula mucaamaloonaya muqaabilkooda ama kasoo horjeedkooda alfaacila ka sifaadkan samaynaya bimilihaa iyada oo kale fa haadihi tani asifaatu ee sifaadkii takuunu waxay ahaanaysaa kamaalan kamaal bay ahaanaysaa idaa kaanad markay ahaatay hiya sifaadkani fii muqaabalati man yucaamiluuna kuwa kula dhaqmaya muqaabilkooda iyo kasoo horjeedkooga alfaacila kii sifaadkan samaynayey kuwa kula dhaqmaya bimilihaa sifaadkan oo kale macnaa sheekhu wuxuu leeyihi faacilka sifaadkan samaynaya xaqiisa waxay sifaadkani kamaal ku noqonayaan marka faacilkani ficilkan uu ku samaynayo kuwii isagaba ku samaynaya bimilihaa iyada oo kale liannaha maxaa yeele sifaadkani xiinaydin markaasi tadullu waxay tusinaysaa calaa anna faacilaha in faacilkeedu cidda sifaadkan samaysaa qaadirun uu karayo calaa muqaabalati caduwihi cadowgiisa inuu kala hortago bimili ficilihi ficilkiisa oo kale aw ashad ama yani ku ka daran wa takuunu waxay ahaanaysaa hiya sifaadkani naqsan nuqsaan bay ahaanaysaa fii hayri haadihi tani kayrkeed alxaali ee xaaladda ah xaaladdaa wixii ka soo hadhayna waa nuqsaan oo rabbi waa laga nasahayaa walihaadaa sidaasi darteed ayaa lam yadkurha allaahu alla aanu ugu sheegin sifaadkani tacaalaa koreeye min sifaatihi sifaadkiisa kuma sheegin oo kuma darin calaa sabiili liطlaaqi si sii daysan oo madax bannaan uguma darin wa inamaa dakarahaa sifaadkan wuxuu alla ku sheegay uun fii muqaabalati man yucaamiluunahu kuwa ilaahay kula dhaqmaya ee kula mucaamaloonaya muqaabilkooda iyo kasoo horjeedkoodunbuu ku sheegay iyo wa rusulahu allah iyo rusushiisa kuwa kula mucaamaloonaya bimilihaa sifaadkan oo kale waxaa ilaahay sifaadkan ku sheegay uun kuwa ilaahay iyo rusushiisa sifaadkan kula mucaamaloonaya ee kula dhaqmaya kuwa uun kasoo horjeedkooda inuu iyagana la qaabilayo unbuu ilaahay ku sheegay oo kuwa waxaa sameeya inuu ku samaynayo sidaa darteed baa dee sifaadkii muqaabalada ee loo sheegaya min baabi almuqaabala ama min baabi almujaazaa yacni waxaa lagu qaabilaya oo lagu abaal marinaya cidda samaysa sifadani waxaana loo yidhi asifaat almuqayada waayo waxay ku qaydan yihiin cidda samaysa ee muطlaq ma aha ka qowlihi tacaalaa hadalku allah yidhi oo kaleba weeyi wayamkuruuna waxbay shirqoolayaan wayamkuru اllaahu ilaahayna iyaga ayuu shirqoolayaa wallaahu allana khayru اlmaakiriin kuwa wax shirqoola ka u khayrka badan weeyi marka wayamkuruuna wayamkuru اllah yacni iyagaa dabinka dhigaya ilaahayna kuka daran buu u dhigaya marka waa kamaal iyo wa qowlih odhaahda allahuu yidhi inahum iyagu yakiiduuna waxbay shirqoolayaan oy dhakrayaan kaydan dhakrid iyo shirqool wa akiidu anna waan dhakrayaa kaydan dhakrid yacni waxbay shirqoolayaan anna waan shirqoolayaa kay iyagu dhigayaanna ku ka daran baan u dhigayaa wa qowlih iyo odhaahdu allah yidhi weeyaan subxaanah waaladiina kuwa kadabuu beeniye biaayaatina aayaadka iyaga beeniyey sanastadrijuhum waanu sabaansabaynaa ama waanu u seeto dheeraynaynaa oo min xaysu laa yaclamuun meel aanay ogeyn ayaanu ka sabaansabaynaa oo uga seeto dheeraynaynaa oo waxa weeyaan si tadriiji oo tallaabo tallaabo ah ayaa waxa weeyaan loo qabanayaa wa umlii waan u kaadinayaa baa alla yidhi lahum iyagoo waan u seeto dheeraynayaa ina kaydii dhagartayd iyo shirqoolkaygu matiinu mid daran weeyi istidraajku waxa weeye ruuxu isagoo macsiyo iyo xumaan ku jira in loo seeto dheereeyo oo waxa weeyaan weliba nicmada iyo arsaaqadana ooda lagaga qaado baab walba loo furo taa macnaheeduna maaha dee ilaahay inuu raalli ka yahay waxaa la yidhaahdaa waa istidraaj oo waa si markay macaasidii iyo xumaanta si dhammaystiran u dhumbadaan ay u dhex galaan dee cuquubo iyo cadaab daran ilaahay ugu qabto subxaana marka waa istidraaj haddaad aragto addoonka isagoo macaasida dhinacuu doonaba u dhex taxaashaya haddana ilaahay u nicmaynayo hamoodin inuu ilaahay raalli ka yahay waa istidraaj mar un baa la dabaya oo layacni gacanta lagu dhigaya marka maadaama uu ilaahay xaqiisii garan waayey dee waa shirqool iyo dabin ilaahay u dhigayo oo yacni waxa weeyaan marka uu gale ee la qabtana dib aanu u baxsan karay waxaa lagu maalaa dee waxa weeyaan dabinka wax loo dhigoo kale waata wax yar lagu rido si uu wixii waxa weeyaan ugaadhe ay ugu soo joogsato lagumana noolaynaye dee waa lagu qabanaya waa lagu dilaya marka caasiga risiqa iyo nimcada la siinayo laguma noolaynayo laguma sii daynaye waa lagaga dambaynayo dee waa waxa weyaan cuquubiya cadaab ayaa kaga yani uga dambayn doona marka waa kaydkaas waaladiina kadabuu biaayaatina aayaadka iyaga kuwii beeniyey sanastadrijuhum waanu u seeto dheeraynaynaa oo waanu sabaansabaynaa oo min xayu laa yaclamuuna meel aanay waxba ka ogeyn wa umlii lahum waan u kaadinayaabaa alla uu yidhi ina kaydii shirqoolkaygiiyo dhagartaydu matiinun mid adag weeyi wa qowli iyo odhaahdu allah yidhi weeyi ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiintii yukhaadicuuna allah ilaahay bay dagayaan oy doonayaan inay shirqoolaan oy dagaan wahwa allana khaadicuhum iyaga ayuu dagayaa oo shirqoolka uu dhigayaa yacni munaafiqiintu ilaahay subxaanahu wa tacaala inay dagaan oo ay khaldaan ayay doonayaan iyagaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dagayaa oo dabin uu dhigayaa markaa dee waa sifatu kamaal dabinkay doonayeen inay dhigaan ku ka daran baa loo dhigaya wa qowlih iyo odhaahdu allah yidhi weeyaan qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa innaa macakum kuwii markay muuminiinta la joogaan lahaa mu'miniin baa nee munaafiqiinta ahaa ayaa colkoodii iyo kuway tolka ahaayeen dhab ahaan markay u noqdaan maxay ku odhanayaan kuwa waanu ku ciyaaranoo waanu ku jeesjeesanay mu'miniinta ahe xaqiiq ahaan idinkaanu idinla jiraa qaaluu waxay odhanayaan iyagoo gaaladoodii la hadlaya waa kuwii munaafiqiinta ahaaye innaa macakum innaa macakum annaku idinkaanu idinla jiraa bay odhanayaan waa kuwii munaafiqiinta ahaa waa kuwan labada darba daaqaya ee markay muuminiinta la joogaanna iyaga iskala mid dhigaya markay gaalada u tagaanoo odhanaya xaqiiq ahaan idinkaanu nahay kuwan waanu ku ciyaaranay waa kuwa waayo munaafiqiin dee nifaaqa ayaaba ah yacni an yudhira almar'u bikhilaafi maa yubtin inuu ruuxu muujisto waxa calooshi iyo uurka ugu jira wax khilaafsan macnaha waxa iskhilaafsan wuxuu qarsanayo iyo waxa uu muujisanayo mukhaalafatu daahiri waalbatin waa min sifaati almunaafiqiin marka qaaluu waxay ku odhanayaan munaafiqiintii gaaladoodii markay u noqdaan ilan xaqiiq ahaan waa gaale ah oo kufri calooleed bay qabaan oo uurkay gaale ka yihiin afka iimaanbaha ka muujistaan afka baarkiisa ah qaaluu waxay ku odhanayaan innaa macakum annaku idinkaanu idinla jiraa gaaladii innamaa naxnu mustahzi'uun kuwan waanu ku dheeldheelanay uun yacni kuwan mu'miniinta ah waanu ku jeesjeesanuun ee naga dhab maahae ciyaar bay ahay allaahu alle allaahu alle allaahu alle ayaa yastahzi'u ku jeesjeesaya bihim iyaga waa min baabi almuqaabala waalmujaazaa sow may odhan awliyadii ilaahay baanu ku jeesjeesanay iyagaa ilaahay ku jeesjeesaya waa lagu ciqaabaya waayo way mutaysteen dabinka ay dhigaan ka- ku ka daran in loo dhigo walihaada sidaasi darteed ayaa lam yadkur illaahu ilaahay aan uu sheegin annahu alla khaana inuu khiyaameeyey man khaanuuhu kuwii khiyaameeyey wuxuu sheekhu halkana ka xusayaa yacni sifaadka naqsiga a mutlaqan ee aan kamaalba lahayn dee ilaahay waa laga nasahaa laakiin sifaadka marna kamaala marna nuqsaana ayaa qaybsamaya oo xaalatulkamaalkana lagu sifeynaya xaalatunuqsaankana laga nasahaya tusaale ahaan markaa khiyaamadii oo kaloo sifa yani a sifatu naqsi mutlaqan ilaahay naftiisa marnaba kuma tilmaamin waayo kamaalba male khiyaanadu walihaada sidaasi darteed ayaa lam yadkur illaahu alla aan u sheegin annahu alla khaana inuu khiyaameeyey man khaanuhu kuwii khiyaameeyey oo faqaala tacaala alla wuxuu yidhi wain yuriiduu hadday doonaan nebi allow khiyaanataka khiyaanadaada yacni kuwan maxaabiista dagaalkeed nolosha ku qabsatay ee islaamnimada muujisanaya hadday isleeyihiin islaamkan aad ku fakataan ood ku badbaadaane waxa weeyaan afkuun ka sheegtay hadhowna la soo dagaalgala gaaladii oo xaggan kaga soo wareega khiyaanadaada hadday doonayaan baa alla u yidhi faqad khaano faqad khaanullaaha ilaahay bay hore u khiyaameeyeen waa gaaladiiyo min qablu hore oo fa amkana wuu idin makansiiye minhum iyaga gacantuu idiin soo geliyey oo ilaa aad toddobaatanna ka disheen toddobaatanna aada nolol ka qabateen waa khaswadii iyo duulaankii beder wallaahu allana caliimun cilmi badana weeye xakiimun aan khaldamin oo xukum iyo xikmaba isagu iska leh faqaala waxa uu rabbi yidhi faamkana minhum gacantuu idiin geliyey walam yaqul ma odhan fakhaanahum wuu khiyaameeyey hadda ma arkasa faqad khaanullaaha min qablu ilaahay bay khiyaameeyeen oo fakhaanahum ma odhan de laakiin muxuu yidhi faamkana minhum gacantuu idiin geliyey lianna alkhiyaanata maxaa yeelay khiyaanadu khudcatun waa dagid ama khadcatun ama khudacatun saddexdaba waa la akhriyey fii maqaami li'timaan meel laysku aaminay in laysku dago oo laysku shirqoolo ayaa khiyaano laydhaa wa hiya sifatu damin waana sifo ceeb ah mutlaqan si sii daysan oon waxba laga soo reebay waxa uu sheekhu tilmaamay waxa khiyaano la yidhaahdaa meel laysku aaminay in laysaga baxo taasina ma bannaana oo ilaahayna waa laga nasahayaa addoommadiisa mu'miniintana xaaraan bay ka tahay soo maah xataa waxaa layna amray mu'miniintu hadday gaalada ballan iyo heshiis la galaan oo ay ka cabsadaan gaaladu inay ballantii kaga baxdo maxaa layna amro qur-aanka ilaahay inoogu sheegay in gaaladii haddii la ysiraa ballantii way ka baxayaan aayarun in laga baxa ma aha xataa adoo ka shakisan waxaa layna amray in waxa weeyaan loo sheegoo la yidhaha ogaada ballani inooma jirto waa inoo dagaal si ay isku mid u noqdaan oo kuwaasina aanay u dagmin kuwanna dee ay u diyaargaroobaan labaduba dagaal wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa yacni waxaa la yidhaha haddaad ka cabsato qoom aada ballan kula jirta inay kaaga baxaan ballantii si isku mid ah ballantoodii ugu tuuro ugu sheego waxaad tidhaahdaa ballantii inooma jirta waa inoo dagaal maxaa loo diiday nebi maxamed iyo asxaabtiisa xataa hadday gaaladii ka shakiyaan iyagoon wargelin maadaama ballan hore ay jirtay inay iska weeraraan waa loo diiday waayo khiyaanadu waa muxaram waa la is aaminay ballan baa taallay soo maaha xataa haddii aad ka shakido ha ha weerarin laakiin haddaad doonayso inuu dagaal yacni dee xaaladii ay dhammaato hudnadii iyo ballantii waa inaad u sheegto oo tiraa ballanteenii waxa weeyaan ma jirto waxba kama jiraan marka calaa kullin waxa uu sheekhu tilmaamay uun khiyaanadu waa meel laysku aamino oo aaminaaddii laysaga baxo taasina waa nuqsaan mudlaqa ilaahay waa ka nasahan yahay mu'miniintana waa ka xaaraan sidaa darteed baan loo odhan faqad khaanullaaha min qablu fakhaanahum lama odhan waayo dee sifaadkii marna kamaalka lahaa marna nuqsaanta ka mid maaha iyadu mar walba khiyaanadu waa nuqsaan laakiin sifaadkan kale ee waxa weeyaan makriga iyo keydka iyo khidaacu dee iyagu marna kamaal bay ahaayeen marna nuqsaan bay ahaayeen oo cidda mutaysatay marka lagula mucaamaloonayo waa kamaal waana loo sugayaa ilaahay marka cid aan mutaysan dee lagu samaynayana waa nuqsaan ilaahayna waa laga nasahaya waxa uu sheekhu yidhi markaa walihaadaa sidaasi darteed ayaa lam yadkur illaahu alla ma sheegin annahu khaana inuu khiyaameeyey man khaanuhu kuwii khiyaameeyey faqaala tacaala allah wuxuu yidhi korreeye wain yuriiduu hadday doonaan khiyaanataka khiyaamadaada inay ku khiyaameeyaan nebi allow faqad khaanullaaha ilaahay bay khiyaameeyeen min qablu hore horey alle u khiyaameeyeen waa gaaladii oo dabeed faamkana ay faamkanakum antum ayuha almu'minuuna minhum faqataltumuuhum wa asartumuuhum macnaha ilaahay wuu idin makansiiyo idinku haddaad mu'miniintii tihiin gacantuu idiin soo geliyey gaaladii markaasaad badhna layseen badhna nolol ku qabsateen faamkana ay faamkanakum gacantuu idiin geliyey minhum gaaladii markaasaad waxaad laysaan iyo waxaad nolol ku qabateen ka dhigteen wallaahu allana caliimun kii u cilmi badan weeyi xakiimun ee xukum iyo xikmaba isagu iska leh faqaala alla wuxuu yidhi faamkana minhum gacantuu idiin geliyo walam yaqul ma odhan fakhaanahum lianna alkhiyaanata maxaa yeele khiyaanadu khudcatun ama khadcatun ama khudacatun waa dagid laysdagayo fii maqaami اlitimaan meel laysku aamino ammaan yaalay in laysku dago weeyi wahiya taasina sifatu damin waa tilmaan ceeba muطlaqan si sii daysan oon waxba laga soo reebay wabida arinkaas ayaa curifa waxaa lagu gartoo lagu ogaaday anna qowla bacdi alcawaam in caamada barhkood hadalka ay yidhaahdaan khaana allaahu man yakhuunu allaha khiyaameeyo cidda ay khiyaamaynaysa hadalka caamada barhkood ay yidhaahdaan munkarun munkar inuu yahay faaxishun oo foolxun waxaa sheekh ibnu cuthaymiin uu hadalkii kusoo gunaanaday raximahullah halkaa waxaa ka cad in caamada barhkood hadalka ay halhayska u leeyihiin allaha khiyaameeyo ciddii ay khiyaamaysa inuu hadalkaasi yahay hadal munkar ah oo shareicadu ay diidantoonay ogolayn foolxunna inuu yahay waayo waxaynu soo tilmaannay sifaatku dee ama waa kamaal mutlaqa oo ilaahay waa loo sugayaa ama waa nuqsaan mutlaqa oo ilaahay waa laga nasahayaa ama marna waa kamaal marna waa nuqsaan oo marka kamaalkana waa loo sugayaa marka nuqsaantana waa laga nasahayaa dee khiyaamadii waxaynu nidhi waa nuqsaan mutlaqa soo maaha dee ilaahay markaa mar walba waa laga nasahaya marna loo sugi maayo mar hadday nuqsaan mutlaqa tahay dee in la yidhaahdo khaana allaahu man yakhuun waa hadal gaf ah oo edebdarro ku ah in laga edebsado ilaahay laga ilaaliyana ay waajib tahay waxau yihi wa bidaa kaasi ayaa curifa waxaa lagu ogaaday ana qowla bacdi alcawaami in caamada barhkood odhaahda ay yidhaahdaan khaana allaahu man yakhuun allaha khiyaameeyo cidda ay khiyaamaynaysa hadalkaasi munkarun inuu munkar yahay faaxishun oo foolxun oo yejibu ay waajib tahay annahyu canhu in la diido oo dadka laga reebo wallahu aclam